بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب المسح على الناصية والعمامة soodii hore oo la masxa ayuu u baab yahay iyo walcimaamati markaa kabacdina cimaamadi lagu kamilo masxigii qaala alimaamu muslim waxadathanii moxamed ibn cabdillahi ibn xadathana yaziid ibnu zuraac xadathana axmed dawiil xadathana bakr ibn cabdillahi almuzani can curwata min muqirata ibn shucba can abiihi aabihiis oo muqiro binu shucba qaala wuxuu yihi takhalafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga nabiga ayaa dib u haray watakhalaftu macahu ana gadaal baan ula haray buu yihi falama qadaa xaajatahu nabigu xaajadiisii markuu dhamaystay oo xaajadiisii uu gutay qadaaulxaajadii qaala wuxuu yihi nabigu amacaka maa-un maaga biyo ma yihiin fa ataytuhu nabiga waa ula imid buu yihi bimidharatin baa ula imid baa leedahay ubadi fakasala kafayhi labadiisa calaa calood buu dhaqay wawajahuna wuu dhaqay uma dahaba sharaca wuxuu gudagalay yaxsiru inuu faydahayo can diraacayhi labadiisa dhudhun uu ka faydahayo jubbadii inuu jubbad qabo waa soo marnay fadaaqa waxaa cariiri noqday kumuljubbati jubbada kumkidi ayaa ciriiri noqday oo gacantii baa horey usoo bixi weyday fa akhraja yadahu gacantiisii uu bixiyey min taxti ljubba bale jubbada hoosteedii buu kasoo bixiyey wa alqaa wuu tuuray aljubata jubbadiina calaa mankibey labada garbood ayuu saaray ilaa marka gacmihii jubbadii hoos laga soo bixiyo waxay ku haraysaa labada garbood bay dul saaran tahay wakasala diraacayhi bale labadiisa diraacna wuu dhaqay wa masaxa wuu masaxay binaasiyatihi timaha meeshaan foodoodii hore ah wuu masaxay wa cala alcimaamati cimaamadiina wuu masaxay ilaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam sida aan soo marnay madaxa buu wada masaxahay oo uu wada masixi jir marka cimaamada marka madaxii nabiga caleyhi salaatu salaam markaa u saarneed wuxuu markaan sameeyey marka foodan hore timihii soo jeeday inta nabigu masaxay caleyhi salaatu wasalaam buu gacmihii intii kale wuxuu masixi ku kamilay oo uu dul mariyey cimaamada dusheedii xadiidkan iyo marka waa xadiidka imaamu shaaficiya ay daliishanayaan waan soo marnay dakor imaamu maaligiya inay leeyihiin madaxa kulli in la masaxo weeye waajibka abi xaniifana juz-un rubuc oo kale uu leeyahay imaamu shaaficina uu leeyahay juz yar hataa haddii la masaxo waa kaafinaysa waa axaadiisa marka imaamu shaaficiya ay daliishanayaan ay leeyihiin madaxa bacdi kamid ahaa kaafinahaya kulli in la masaxo shardi ma aha maxaa yeele waxay leeyihiin kulli hadduu waajib ahaa lahaa cimaamada ma inta baaqiga kama kaafiseen ee waxaa laazim ahaa lahayd inta cimaamadii la qaado inuu kulli nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu masaxo ilaa haddii gacantaba hadda waa arta jubbad baa ku jirtay waatan jubbadiibuu nebigu ka bixiyey caleyhi salaatu wasalaam inta yarta ay horeo soo jeedaiyo kuma uusan kaaftoomin maxaa yeele intii waajibka ahayd baa qeyb badan oo kamid a baa jubbadii haysatay marka sida tan oo kale wuxuu siibi lahaa markaas nebigu caleyhi salaatu wasalaam ama uu bixi lahaa cimaadii uu bixi lahaa suu madax oo dhan uu u masaxo marka hadda taasna lama dhihi karo bas ba waxaa ka bedel ah asalkii la masixi lahaayo timihii cimaamadaha cimaamada la masaxay lama dhihi karo maxaa yeele culummadu waxayba yidhaahdaan sida asalka iyo bedelkaba leeyahay hal mar hal xibin laguma kulmi karo sida masalan isagoo kuf qaboo kale labadii kuf midna inuu masaxo midna lugti uu dhaqo kale marka aksar culum o dhan waxay ku tegaysaa ay ku tegahayaan haddii cimaamada keliya qofka uu masaxo uusan timihii waxba uusan ka gaarsiin inaysan waxba ka ansaxaynin bacdi yar baa le waxa waa iska ansaxaya hadduu cimaamada korkeedii masaxo wa masaxa nebigu waa masaxay binaasiyatihi foodiisa horena waa masaxay wa cala alcimaamati cimaamadiina wuu masaxay oo cimaamaddii baa lehay muu masixi kusitam yeelay wa calaa khufayhi labadiisa khufna nebigu waa masaxay uma rakiba nebigu waa fulay daabadiisii wa rakibtu anna waan fulay faintahayna waan gaarnay ila alqowmi qoomkii baan gaarnay raggii kaleo asxaabta ahaayo nebigii la socday walxaal qad qaamuu ay balehay istaageen fi salaati salaadii ayuu istaageen yusallii bihim waxaa tujinayay cabdiraxmaan ibnu cawfin baa tujinayay walxaal qad rakaca bihim uu manaa qad rakaca qad sallaa bihim uu tujiyey ragcatan hal ragco ayuu tujiyey cabdiraxmaan bin cawf falamaa axasa markuu dareemay binabiy sala alla alay slam dahaba wuu tegay baa lehay yataakharu inuu dib marahayo inuu dibdib usoo gurto ayuu damcayo safkii uu galo fa awmaa nebigu waa ishaaray ilayhi asagii baa leehay manaa ana aqim makaanaka weyi meeshaada ku nago saasuu nebigu u ishaaray alayhi salaatu wasalaam fasallaa bihim baa lehay asxaabtii buu tujiyey cabdiraxmaan bin cawf macnaa salaadii ayuu taam yeelay falamaa sallama markuu salaamaysay qaama nabiyu wuu istaagay sala alla alayh wasalam waqumtu waan istaagay farakacna macnaa sallayna waan tukana weyi alragcata baa lehay ragcaddii alati ragcadaasoo sabaqatnaa naga horumartay weyn ilaa ragcad bay nebigii calayhi salaatu wasalaam iyo muqiira binu shucbe ayay ayay ku xirteen nin cabdiraxmaan binu cawf weyi hal ragcay la tukadeen weyi waa salaadii subxi ragcad kala hartay marka ragcaddii kale ayaan aniga nebigu u istaagnay bu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidku wuxuu kutusinahayaa qofka faadilkaayo fadliga badan midka uu ka fadli badan yahay salaada inuu ku xidho kara weyi sidoo kale wuxuu xadiidku kutusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bacda ummadiisa kamida gadaashooda inuu maratay salaadiisu ay ku banaanta ku tuka kara weyi waxay kaloo uu kutusinayaa sida afdalkaa inay tahay salaada la hormariyo awal waktigii weyi maxaa yeele raggan asxaabtaa waxay salaada u galeen awal waktigii bay ahaayeen saasaysan nebiga calayhi salaatu wasalaam aan loo sugin weyi lakin waa markii ay fuqahada iyo waa kuwii dhihi jiray waa hadduusan qofka imaamkaahu marka saas la sunnaynayo dadka masalan jamaacadaay oo kale haddii qofka imaamkaahu uusan ku dhib mudanayn hadhowta arrintaas ama fidna aysan ka imaanin wey haddii qofkii hadda imaamyada dee masaajida iyo meelaha lamidka imaamyada ka haddii qofkii xoogaa laga baqayo inay fitna ka raatibato waktigii markii la gaaray haddii isla waktigaas la tukado oo aan waxba la sugin haddii laga baqayo inay fitna iyo dhibaata ay ka ratibato oo qofkii maaragtay xoogaa qalbigiisa iyo dhibaata gasho weyi waa la iska sugahayaa weyi sidoo kale wuxuu xadiidka kutusinaya qofka imaam hadduu ku xirto oo kale markii imaamku uu salaadii dhamaysto oo kale wixii baaqiga ahaabuu la imaanhayaa kana dhici mahayaan wixii baaqiga ahaa imaamkii baan jus ku xirtay kaaga dhici mayso keliya qofka wax un ka dhacayo o kale hadduu masbuuq noqdo waa faatixadoo kale markuu imaamkii oo raakica ama markaa rukuuci raba uu haleelo keliya faatixada baa ka dhacaysa wey qala imam mslim xadaثna umayta bn isam وmحamed bn cabd اlأعlى qala xadaثna almctamir ibn sulayman can abihi qala xadaثani bakr bn cabdالlahi can ibn الmgira can abihi an الnabiy sal ه ly slm masaxa calى kufayni buu masaxay wamuqadama ra'si madaxiisa meesha horeysa oo naasiyada foodana wuu masaxay wa calى cimaamatihi cimaamadiisana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuu masaxay hadda markan waxaa la yidhi xadathani bakr bin cabdillahi can ibn lmugira horeyna maxaa la soo cadeeyey curwata ibn lmugira ibnu shucba inuu ka wariyey bakr bin cabdillahi uu xadiidka ka wariyey marka xoogaa ragga muxadisiinta qaar baa xaggaas oo sharaxa ku arki doontiino siday abu xasan daaraqutni iyo rag baa haysta wey oo waxay leeyihiin bakr asagoo kama wariya bay leeyihiin horta curwa ibn lmugira iyo xamza ibn mugira labaduba waa laba wiil oo uu dhalay muqira binu shucba uu dhalay weyi isagana wax ka wariyo weyi marka isagoo xadiidkan laftiisa curwata bnu muqira iyo xamza labaduba ay ka qaadeen aabahood ay ka qaadeen misna bakr binu cabdillahi bay leyihin ragga xufaada qaar ba waxay leeyihiin kama uusan qaadin asagoo curwata bnu muqire wuxuu asaga uu ka qaaday waa xamzata ibnu muqira saasay leeyihiin waxadathana المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث كان خلا هذا فير بكر iyo ibn المغيرة waxa u dhaxeeya xasan baa u dhaxeeya weey marka asaga gadaal ka caday doono inuu marna ibn المغيرة ka qaaday marna xasan uu ka qaaday labada sanad uu ka qaaday bakr bin abdullah baa ku qaaday xadiis وحدثنا محمد بن شرح ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى الغضان يحيى بن سعيد الغضان قال ابن حاتم وحو يري حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعب عن أبيه قال بكر وحو يري وقد سمعت وان مغلي حديث كان من ابن المغيرة أنا وكان مغلي سي عن حسن والبشري وان مغلو كان أنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إنه وجه سبلا فمسح بناسيته ومسحي وعلى العمامة هو مسحي وعلى الخفين لبدي خفنا النبي هو مسحي عليه الصلاة والسلام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق وأخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحه ومسح على الخفين والخمار عمامدنا ومسح خمارك وعمامد دي بهذا اللولوتشي ده حي الخمار وحا عمامد لغم علي لأنها تخمر الرأس وي مضح الدبول يسوي saa darteed waxaa dumarka iyo madaxa ku xirsan saasa baa khimaar loo yidhaahdaa madaxii baa lagu daboolahaya masaxa wuu masaxay cala alkhufeyni wuu masaxay walkhimaari cimaamadina wuu masaxay wa fii xadiidi ciisa waxaa ku sugneed ciise ibnu yunus xadiidkiisa ilaa ciise iyo abu mucaawiye ayaa waxay ka qaadahayeen acmash ka wada qaadahayeen xadathanii alxakam oo can ilxakamta waxaa leh waa abu mucaawiye keliya isagoo xadathanii alxakam buu ku qaada xadathanii bilaalun hadda ogow xadathani alxakam iyo xadathani bilaal iskuma xigaan xadatha kilaahumaa can il meesha can uu ku qaaday abu mucaawiye ciise binu yunus xadathani buu ku qaaday sidoo kale meesha can kacab binu cujra waa laba saxaabiya wax iska warinaysaa can bilaalin meesha canta asna uu ku qaaday abu mucaawiyana wuxuu ku qaaday ciise binu yunus xadiiska wuxuu ku qaaday taxdiid buu ku qaaday xadathani bilaal وxdثnيh سوyd بن سعيد xdثna عlي yعni iبن sr عn اcmش بhda اsناadi وqاla fi الxadيiثi wuxuu ku yiri iبn mslim ra'ytu rasuul lahi ba arkay meeshii riwaayada hore ahe ana rasuul m manaa ra'ytu rasul k masaxa asoo masax cala الkufeyn iyo wlkhimaar baabu twqiti buu u baab yahay waqtiyeynti fi lmasxi la waqtiyey cala اlkufeyni la masaxayay halkan wuxuu ka hadlaya kufka aan soo maraynay oo axaadiis fara badan ku soo aroortay ilaa asxaab aada u fara badan ayaa nebiga ka warisay baa la yidhi almasxu cala alkhufeyn qofkaas marka waktiga uu leeyahay qofku uu masxo karo loo ogol yahay qala imam muslim xadathana isxaaq bn ibrahim alxandaliy akhbarana cabdirazaq akhbarana athawriy can camrin ibn qaysin almulaiyi can alxakam ibn cutayba can ilqasim ibn mukhaymira can shurayx ibnu hani qaala wuxuu yi ataytu caaishata baan u tegey as'aluha anoo su-aalahiya can ilmasxi cala alkhufeyni la masxo masxi khufeynka faqaalad waxay tiri markaan caaisho weydiiyey calayka macnaa ilzim laazim ibna abi daalib laazim abi daalib wiilkiisa waa sayd caliya fas'alhu su-aal bay tiri fainahu sayd cali kaana wuxuu aha yusaafiru mid safra maca rasuuli lahi sala allau alayh wasalam fasa'alnaahu waan su-aal hadda ma ahan xukunkaanu waxay hadda caaisha ay ku baraarujinaysaa waxa weeye waa aadaab dadka culummada hore ay isticmaalaan oo aada u wanaagsan weeye oo laga laga rabo qofka ama muxadis ha ahaada ama mucallim ha ahaada ama mufti ha ahaada haddii wax laga dalbo uu garanahayaa qof kaga sii macrifo badan shayga isaga wuu yaqaanaa laakiin wuxuu kaloo garanahayaa qof uga sii macrifo badan waxaasuu garanaya aadaabta sharcigu waxa weeye inaad qofka ku hanuunisid wey marka caaisho ma ahan inaysan nebiga la safri jirinoo waa ognahay marar aada u fara badan nebiga caleyhi salaatu wasalaam inay la safartay baan ognahay oo nebiga raacday laakiin waxaa kaga safar badnaa sayid cali baa kaga safar badnaa maxaa yeele waxaan ognahay sayid cali xadaran wa safaran ba nebiga inuusan ka hari jirin waa raggii laazimi jiray weye laakiin caaisha umuhaatmuminiin kamid aheyd marar fara badan safartana aysan raacayno maxaa yeelay nebigu sida la ogyahay marka uu safrahayo kale haweenkiisa qurcaduu u samayn jiray waa u qori tuuri jiray midii qurcadu usoo baxdo ayaa la safri jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa kaga safar badnaa oo ka laazimitaan badnaa waa sayid cali markii safarta iyo la fiiriyo wey hadda marar badanna waxyaalaha aada loo isticmaali jirayo qofkii safarta ayaa kamid ah maxaa yeele ilaa qofkii marka uu safarta yahay baa laga yaabaa ixtiyaadi badan inuu usii qabo uusan markii hore oo muqiimka uusan u qabin wey khaasatan markii qabow iyo wax lamida ay jiraan fa inahu kana waxa yusaafiru mid safra maca rasul illahi sala lla alay wasalam laakin hamoodinina in xukunkan caaisha ay ka jaahil tahay ma ahan masxu alkhufeynka iyo waktigiisa wey fasa'alnahu waan weydin macnaa waxaa hadda meesha kugu jirta faataynaahu waan u nimid sayid cali ayaan u nimid bartay fasa'alnahu waan su-aalnay faqaala wuxuu yihi jacala rasul lahi sal ly slam nebigu waa yeelay halaasata ayaamin saddex maalmood iyo walayaalihin layaaliyahuna hameenadoodii lilmusaafiri buu u yeelay qofka musaafirka ah saddex beri inuu masixi karo wa yawman walaylatan buu u yeelay lilmuqiimi midkii nagaa wey qofka musaafirka ah saddex maalmood iyo saddex hameen ayaaba la siiyey qofka muqiimka ee gurigiisa iska joogan hameen iyo maalin buu leeyahay waa afar iyo labaatan saac muddadaasna waa kuwa fuqahadu yidhaahda waxaa laga bilaabayaa qofka xadadka ugu horeeya markuu qofka xirtayna laga bilaabi mahayo marka waysada iyo masaxa laga bilaabi mahayo waxaa laga bilaabahaya waktigaas waktulxadadka ayaa laga bilaabahaya ya muddadu ka bilaabaysaa wey marka xadiidku wuxuu markaa uu daliil dalaalo waadixa uu kutusinaya ama daliil u yahay jumhuurta sida ay ku tagtay jumhuur aima waxay leeyihiin masxu cala lkhufeyn waa muwaqat bay leeyihiin saddex beri qofka musaafirka ma dhaafi karo qofka muqiimkana laba manaa afar iyo labaatan sac ma uu dhaafi karo sidaas abi xaniifa iyo imaam shaafici iyo axmed iyo jumhuur lculama saasoo kale ku tageen imaamu malik baa raggan culummada uu ku waafaqsan yahay midna qowl kalena uu leeyahayo yamsaxu bilaa tawqiitin wakti ma lahan leh waxay markaa ay qoladaa xujayseen le wakti ma lahan xadiis abi daawuudka uu wariyey laakin xadiiskaas waxay leeyihiin oo kulli ay ahlu xadiis isku waafaqsan yahay waa xadiis daciif a bay leeyihiin oo axaadiistan hadda tawqiidka caddaysay iyo wakti inay leeyihiin xadiis u dhigmi kara ma ahan qaala wuxuu yihi wa kana sufyaanu sufyaanu thawri wuxuu ahaa qaala dayaale cabdirazaaq weeye cabdirazaaq sacaan weye qaala wuxuu yihi cabdirazaaq wa kana sufyaan wuxuu ahaa sufyaanu thawri idaa dakara hadduu sheego camran balehe camr binu qays markuu sheego oo shiikiisa xadiiska uu ka qaaday asnaa calayhi waa ammaani jiray wey waa shiikiisi wey waa khayrkiisa wanaagga uu maarata leeyahay ayuu ku ammaani jiray qaala imam muslim xadathana isxaaq akhbarana zakariya ibn cadiy can cubaydillahi bni camrin can zayd ibn abi unaysa can ilxakam bihadmithlahu xadiiskaas oo kale وxdثني زhayr بن xرب xdثna abو معاوية عن اأعمش عن الحkم عن القاسم بن مkيmr عn شhrيح بن hاn qal wuxuu yihi sألtu cاشhaةa baan su-aal can ilmasxi baan su-aalay calى الkخufayni la masxo faqاala waxay tihi iti caliya say cali utg fainahu aclamu dalika midkaas almasxu calى الkufaynka mini aniga xaggayga isagaa iga cilmi badane orod utag bay tiri faataytu caliyan baan utagay fadakra can النabiy wuu sheegay bimilihi xadiiskaas oo kale marka hadda saddexda beri marka qofka musaafirka xadiidkan waa caamo musaafirkiina saddex beri baa la siiyey qofkii muqiimka ahaana maalin iyo hameen baa la siiyey marka saa laleeyahay oo muddadaas musaafirka waa masaxanahayo qofka muqiimkana uu masaxanahayo xadiidku saas uu caamka ku yahay waxaa lagu khasisahayaa xadiidka kale oo ahaa uu safwan binu casaal uu wariyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku lahaa safwan binu casaal amana rasuulullahi idaa kunaa musaafirina aw safaran an laa nanzica khifaafana halaata ayaamin walayaalihana ila min janaab hadday qofka janaabe iyo wax lamida ku dhacdo waa la bixinahaya oo lugihii iyo in la dhaqo ayaa markaas laazim ah laakiin markii qofku janaabadii iyo ka mayranahayo ama wixii qusligii un waajibkaha uu la imaanahayo qofaa masaxaya taas ma kaafinayso weyi ama salaaxiyadii hadduu ka baxo khufkii iyo wixii lamid ahaabaa dildilaacay wey waa in markaa qofkii uu bixiyaayo lugihii u qaaa wey baabu jawaasi salaati salawaati be salaadihii banaanaashahoodii buu baab yahay kullahaa dhammaanteen biwuduu'in waaxidina ay ku banaan yihiin hal waysa in salaadihii o dhan lagu tukado qaala imaamu muslim xadathana maxamed cabdillahi bn xadathana abi xadathana sufyaan sufyaan bn cuyana can calqamata bn marsadin xawa xadathani moxamed ibn xaatim walafdu lahu xadathana yaxya bn saciid can sufyaan qaala wuxuu yihi xadathana calqamata bn marsadin can sulayman bn buraydin can abihi ana nabiya sala allahu alayh wasalama walahi oo burayda ana nabiya buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam salaa wuu tukaday asalawaat salaadihii buu tukaday yowma alfatxi maalinkii maka uu furtay nebigu biwuduu'in waaxidin hal waysaabu ku tukaday salaadihii oo dhan wamasaxa calaa khufayhi labadiisa khufna wuu masaxay faqaala cumar baa wuxuu u yihi lahu nebigan laqad sanacta waa sanacaysay alyawm maanta shay-an lam takun aadan ahayn tasnachu mid sanaceeyo awal maadan samay jirin sida laogyahay nebigu salaadkasa wuu weysaysan jirin qaala wuxuu yihi nebigu camdan kas buu yihi yan sanactu u sanceeya cumar buu yihi kas baan u sanceeyey buu yihi wax nisyaanaya ah ma ahan marka xadiidkan waxyaalaha kutusinaya waxa weye qofkii horta masixitaankiisa waa kutusinaya si axaadiista hore o kale salaadaha faradka iyo sunadaba in hal waysaa lagu tukan karo wey qofku mar hadduusan xadisin waana jaa-is ba lehay biijmaaci man yuctadu bih bay leeyihiin saasay ba lehy ku ijmacsan yihiin sidoo kale waana kii xadiidkii kaleo anasna u ahaa oo bukhaariga kaana rasuullah yatawadau cinda kuli salaatin wa kana axaduna yakfiihi alwudu maa lam yuxdit bu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad kasta waa u weysaysan jiray laakin axadkeen buu yihi hal weysaabaa kaafinaysa hadduusan xadatin buu yihi marka waxay fuqahada iyo muxadisiinta iyo laisku khilaafsan yahay waysadaa hore oo nebigu uu markasta salaad kasta laazimi jiray ma mid waajibahe ma waajibay asaga xaqiisa ku ahayd annaka yaysan nagu ahaanin oo waa kan anas wuxuu caddaynahayaa annaka qofka dadka kaleo asxaabta haddii hal waysaa uu weysaysto waa kaafi jirta intii markaa salaadood uu rabo ku tukanayay laakiin salaad kasta oo farad a nebigu waa u weysaysan jiray bui marka waxaa leeyahay nebiga ma isaga xaqiisa waajib bay ku ahayd mase sunnay u ahayd qolaa waxay leedahay isaga xaqiisa waajib oo kaley ku ahayd laakiin in badan culummada waxay leeyihiin ma ahane waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam afdalku ku camal falay salaad kasta adoo salaadii hore wayse qaba oo salaaddii hore wayse ku tukaday salaad kasta salaad kale markay soo gasho waxaa sunaa tajidulwudu inaad la timaadidoo aad dahaaradii cusbanay taasaa afdal ah intaad waysadii hore aad ku tuka lahayd marka afdalku nebigu calayhi salaatu wasalaam daa'imi jiray wey oo ficilkiisa uu badnaa ee waajib ma ahayn sunnadaasu ku ahaa qolana le waa jirtaa laftooda waajib buu ahaa xadiidkii kaleo dee bukhaarigan asna wuu caddaynahaya mararka qaarkood asna saasoo kale inuu nebigu sameeyey sida xadiidkan oo kale waa kii ahaana rasuul allahi sala alcasra uma akala sawiiqan uma sala almaqriba walam yatawada casirkiibuu wayse ku tukaday waxbuu nebigu cunay isna maqribkiibuu tukaday mana uusan weysaysan sidoo kale axaadiis fara badan oo waxay mamar caddaynaysaa inuusan nebigu labadii salaadood uusan wayse u dhex marin sida noogu imaan doonta aljamcu bayna salaateyn bicarafa markii carafa iyo nebigu uu joogay iyo musdelife iyo markuu joogay iyo markuu haddii alla kurooya khandaqii maratay dagaalkii khandaqa lagu jiray iyo oo salaadaha noocaasa uu jamcinahayay inuusan wayse la imaan dhexdoodii keliya hal wayse inta la yimid dhowr salaadood uu ku tukaday marka isaga tajriid ulwudu waa iska sunno weeye qofku baa leeyahay isagoo marka hore dahaaro qaba oo salaad tukaday inuu markuu salaad kala tukanahayo inuu mar labaad dahaaro qaato weeye nuurun calaa nuurin ba axaadiisi ayay ku tilmaamahayaan faqaala lahu cumar ba wuxuu yihi laqad sanacta alyawma shay-an baa sanacaysa lam takun tasnachu faqaala qaala nebigu wuxuu yihi camdan sanactu iyo cumar bale kas baan u sanceeyey xadiidka marka wuxuu kutusinahayaa qofka mafduulka ama maratay qofka maratay taabica ahu matbuuciisa acmaashiisa wax kamida inuu weydiiyo hadduu sidii caadada ahaa jirtay wixii ay garab maraan ilaa waxaa dhici karta nisyaan wax lamida inay dhaceena ma og tahay sayid cumar marka nebiga wuxuu u weydiinahayay ama nebigu maantay ma wax hilmaama iyo ma waxba un dhacay weeye hawl weyn baa lagu jirayo waa maalinkii maka iyo la furtayo waxaa dhici karta nebigu in shuqligii iyo wixii iyo hawshii uu ku dhex jiray ay nisyaan ku xambaareen baa dhici karta marka wuxuu yidhi nebigu kaas baan u sanciyey buu yidhi baabu karaahiyati kamsi lmutawadi qofkii weysaysanahayey gelintiisa karaahiyadeediiba u baab yahay iyo wa gayrihi isaga keyrkii midkaan weysaysanayn yaddahu gacantiisa almashkuuki lagu shakisan yahay ba almashkuuka lagu shakisan yahay fi nijaasatiha nijaasadeeda fil inaaya weelkii uu geliyo qabla gaslihaa halaasa saddex jeer intuusan dhaqin qofkii halkan wuxuu baabkan uga hadlaya inay karaahiya tahay ama qof markaa weyse raba ha ahaado ama hadduu raba ha mayranahayo ama si kale biyahan ha u gelinayo gacantiisa haddii qofkii uu ku shakisan yahay dahaaradeeda inay karaahiya taha weerkii inuu geliyo intuusan saddex jeer dhaqin maxaa sunnaa mar haddaad dahaaradeeda ku shakisan tahay inaad marka gacanta dhaqdid waxaa lamidahoo kale shayga weelka aad biyaha darsanaysid iyo waxaa lamidkaa haddii aad dahaaradeeda ku shakinaysid inaadan waxaa sunno ah aadan biyahaas gelin marka hore dhaq wey maxaa yeele hadhowta hadday inta caddaada shaygu inuu nijaaso ahaa biyihii dhamma ay kaa talfaan ka waran oo maraad laga yaaba adigii inaad isticmaashay oo ajdaadaada u isticmaashay ama si kale aad u isticmaashay oo markaas dhibaato kale weyn kugu timaado marka aadaabtan sharcigu waa noocaas baabu karaahati kamsil mutawadi qofkii weysaysanahaya gelintiisa karaahiyadiiba ubaab yahay iyo wakayriha mutawadiga keyrkii yaddahu gacantiisa u geliya almashkuuka fi nijaasada lagu shakisan yahay fi lilaa'i uu geliyo qabla qasliha halaatan saddex intuusan dhaqimaya وxdثna نصr بن علي الجهdمي وxamd بن cمر الrاwy qال xdثna بشر بن مفضل عن khالد عن cبداللh بن شhقيق عن abi هuريرة aن النبي صلى اه عليه وسلم qال nبg وxu ida istayqada markuu toosabiyo axadكم axadkiin min nowmi hurdadiisa markuu kasoo tooso falaa ykmis yuusan gelin yadahu gacantiisa fi linaa'i weelka yuusan gelin xatىa yغsilaha ثaلaaثa saddex ilaa uu dhaqo ciladii buu nebigu cadeeyayo fainahu la ydri ma oga bu nebigu ayna batad yaduhu gacantiisu meela meesha ay bariday ma oga gacantiisu meesha ay bariday qofkii ma oga maxaa yeelay haddii weliba qofku dhagax iyo wax lamida ku isjoodayo kale waxaa laga yaabaa inay dabadii iyo meelihii noocaas ahaayo nijaasadii iska macfuwaadka markii hore u aheedo uu salaada ku tukan karay ay ku taalla uu taabto wey ama haddii jirkiisa meelo jaraaxa iyo ama dhiig iyo le wax lamida ay ku yaaleen jirkiisa kasoo baxyaal iyo kale iyo wax lamida iyo ama wax kaloo wasaqa ay ku taallay uu gacantii ku taataabto wey hoos buu marka masaa'il aad u fara badan oo faa'iidaa uu ka sheegaya qofkii sharaxa haysta aad ha u fiirsado fa inahu laa yadri ma oga buy ayna batad yadhu gacantiisu meesha ay barido weeye ma oga marka hurdadaas ama maalin ha ahaato ama hameen ha ahaato farqi ma kala lahan xataa waxaa lamida bay leeyihiin isagoo seexan hadduu ku shakiyana xukun kala no kale noqonaysaa wey isagoo daawud daahiriyo daahirkaa iskaga ordi jiray ayaa wuxuu leeyahay waa hurdadii hameenkii buu leeyahay lafdulmabiidkaanu maartay baritaankan hameenkian uu bariyey mabiidka ilaa hameenkii baa loo isticmaalay ayuu qabsaday madhabkiisa marka waa madhab aad daciif u ah buu leeyahy imaam nawowi maxaa yeelay nebigu waxaa loo jeeda hurdada ma ahan ciladii buu ku baraarujiyayo fa inahu laa yadri yadhu buu yiri yadhu buu yiri gacantiisu meeshay barida macnaa hameen loolama jeedo hameen inaan xigmadu ahayn loo jeedo ilaa maalintii haddaad seexatid laftaad meelay gacantii marta ma taqaanid hameen haddaad seexatid waa sidoo kale waktiga allaa wakti aad seexatid meel aan gacantaadi ay taabatay iyo meel ay martay iyo midna ma aad taqaanid sida kitaabkiisa bustaan alcaarifiinkaay oo imaamu nawowi raximah llah uu leeyahay uu kusoo naqlinahayo xadiidkan baa nin uu maqlay buu leeyahay markaasuu xoogaa isagoo xadiidka ictiraad ahaan oo kale markii uu nebigu yidhi fa inahu laa yadri ayna baatad yaddu lafdigaas nebiga oo sheegay maaha ninku saxaabi waaba waktigii imaam nawowi ay joogeen waktiyaarkaas wey hataa taarikhdii iyo waxa dhan buu sheegahayaa iyo ay dhaceen waxi ninkii markuu xadiidka maqlay ayuu yidhi waan ogahay bu meesha bariday bi baatad cala alfiraash bu yii firaashka iga bariday maartay gacantayda anigu waan ogahay b macnaa maxaan u dhaqahaya wey hameenkii buu seexday buu yidhi markii hadhowta uu soo kacay buu yidhi gacantiisii buu yidhi ilaa halkaa diraaca halkaas maarata kore oo suxulka agtiisa dabadii bay ku jirtaaba isagoo saasoo soo kac marka qofka islaamka ah waxaa la rabaa istislaam baa la rabaa muslimka macnihiisu waxa weeye waa qofka barta ilaahay uhogaansamo weeye wixii ilaahay iyo rasuulkiisa xaggooda ka sugnaaday waa inaad uhogaansato weeye ma ahan adigu marka ictiraad iyo midna lagagama baahna kulli waxaana sharciga wuxuu nagu hanuuninayaa aadaabta ugu wanaagsan oo qofku maaragtay adduunkiisi iyo aakhiradiisiba ugu tooshayaan ayuu nagu hanuuninahayaa waa runo maanta caawo dhan markaad iska hurdid ama maalintii aada hurdid ma ogid meel gacantaadi ay martay ma ogid wax ku soo dariyey ma ogid waka bahalla kale ku taabataya xataa sun gacantii wadataya ma taqaanid haddaad biyahan gelisin hadhowta khatar naftaadi gelisaya xataa ma aad garanaysi wey fa inahu laa yadri ma oga ina baatad yaduhu وxadثna abu qraybin abu sacيid s qala xadaثna wakic xw xadaثna abu qraybin xadaثna abu mcaawiya kilahma an اlacmش an abi razin و abi salح an abi hurayrata fi xadiiثi mucaawiyata waxaa ku sugneed xadiiثki abi mucaawiya waxaa ku sugneed qaala wuxuu yihi aba hurayra qala rasul lah sl ly slam wa fi xadiiثi wakiicin waxaa ku sugnaa labadoodaas acmash ba ka wada qadayeen qaala wuxuu yihi ninka la yihaahdo aba hurayra yarfachu wuu kor yeelahayey wafi xadii ki waxaa kusugan qaali in wakiic yarfachu aba hurayra wuu kor yeelahaya xadiidka bimithli xadiidkii hore o kale ayay sheegeen bimithli xadiid cabdullah bin shaqiiq ba uu warinahayey ba abi razin iyo waxaa sheegay iyo abi saalix baa leeyahay wa xadathana abu bakr ibn abi shayba wa cumar naaqid wa zuhayr bin xarbin qaluu xadathana sufyan bin cuyeyn can zuhriy can abi salama waxadathani maxamed raafic xadathana cabdirazaq bara macmar can zuhriy can اmusayib kilaahumaa labadaasu oo abi salama iyo saciid ibn musayib can abi hurayra bay ka wariyeen can nabiy bimithli xadiidkaas oo kale ba leeyahay وxadثnي سلمة بن شhبيب qal xadثna الxسن بن عyun xadثna mcqil عn abi زبير عn jاaبr عn abi hurيرata أنh أخبrh aن النبy صلى الله عليه وسلم qal markuu midkiin hurdadii ka tooso falyfriq ha shuba calىa yadihi ثaلaaثa maraatin saddex jeer biyaha ku shuba qabla an yudkila yadahu intuusan gelin weelka intuusan gelin fainahu la ydri ma oga فيma batad في أyi shay male batad manaa saarad yadahu gacantiisu meelay u ahaatay ma oga markaas ba leedahay meelay taabatay iyo meelay martay intuu hurday ma uu garanahayo wuxuu kaloo xadiidku ku tusinahayaa sunno aad qofka looga rabo mar kasta maaragtay insaanka oo ah inuu qofku alakdu bilixtiyaad fi lcibaadaati cibaadaadka iyo keyrkoodba inuu ixtiyaad qaato wey shayga aad ku shakisan tahay dahaaradiisa haddaba awal sheegaan inuu asalkii hore u uu daahir ahaa adoo iska qabsa karaa asalkii hore misna haddaad wixii kuba shakisin ma nijaasaa taabatay iyo meelo wax nuga soo dhawaadeen iyo waxba aragtay marba hadduu shaki yimaado in ixtiyaadka aad martid oo shaygii aad iska dhaqdid wey wuxuu kaloo leeyahy imaamu nawowi nebigu wuxuu isticmaalay uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam meeshii tasriix uu isticmaali lahaa kinaayu isticmaalay laa yadri ayna baatad yaddu gacantiisu meesha bare macnaa nebigu ma uusan dhihin buu yidhi falacala ida waqacat calaa duburihim gacantii waxaa laga yaaba inay duburtiisii iyo ku dhacday ama farjigiisii iyo ma uusan dhihin nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaana nadaa'ir badan baana qur'aanka iyo axaadiista laga helahayaa weeye meelo badan wixii xogaa laga xishoonayo magacooda in la caddeeyo nebigu saasuu si sarbeeb ahaana uu isticmaali jira wey laakiin waa marka la og yahay bay culummadu yidhahdaan qofka saamicaha wax maqlahayo inuu kinaayada fahmahayo iyo sarbeebta uu fahmi karo hadduusan qofka laga baqahayo inuusan shayga sarbeebta uusan fahmin falaabudda min atasriix saa darteed waxaa arkaysaa axaadiisa waxyaalo badan oo mar nebigu carabka ku dhifta calayhi salaatu wasalaam wax xoogaa dikrigooda in markaas qofku inuu sheego laga xishoonahayo nebigu uu carabka ku dhiftay wax nebiga ka xishood badnaa ama ka dhowrsi badnaana ma aysan jirin dee waxaa keenaya markaas xukumka sharciga iyo meesha laga leeyahay iyo danta laga leeyahay ayaa markaa nebigu wuxuu ka baqaya calayhi salatu wasalaam inay dadku si sariixa u fahmi waayaan markaas in marka shaygii xoogaa afka laga leexiyo waxaa ka muhiimad badan xukumka iyo maqsadka laga leeyahay iyo dadka inay xukumka fahmaan taasaa ka muhiimsan markaas weyi loo cadaynaya markaas sarbeeb la aadi mahayo qala imam mslim xadana xadaثna qutayb bn sacيid xadaثna almgira alxizamiy an abi zinad an اlacraj an abi hurayrata xaw xadaثna nasr bn caliy xadaثna cabdاlaclى an hisham an mxamed an abi hurayra xaw xadaثna abu kubi xadaثna khalid yani ibn maldin mkladin an mxamed bn jacfari an اlclا ibn cabdiرaحman wy an abihi an abi hurayrata xaw xadaثni mxamed rafi xadaثna cabdiرazaq abarana وxdثnي محمد بن xاtم xdثna محمد بkr xaw xdثna الxwaniي وبن الرافع qala xdثna cabdالرزاq qaala waxay yidhaahdeen cabdالرزاq iyo محamed بن bkrin wey جamيعا anbأna iبn d abarani زiyاd ana haaبitا mوlى cabdiرحman iبn زayd ahaa aخbarah anhu samca aba hurayra inuu maqlay في riwaayatihim جamيعا waxaa ku sugnay can النabiy uu ka warinayay في riwayati wa acraj oo aba hureyre ka qaadayey moxamed osna aba hureyre ka qaadahayey ale ibn cabdiramaan abihiis cabdiraxmaan binu yacquub oo asna aba hureyre ka qaadahayey hamaan binu munabah oo aba hureyre ka qaadahayey saabit oo isna ka qaadayay shantaasba waxay yidhahan fi riwayatin jamaca inayi bi hada alxadiisi ya bay sheegeen ay ka wariyeen xadiidkan kulluhum mid kastoo kamida yaqulu wuxuu ku qowlayay xataa yaksilaha uu dhaqo walam yaqul waaxidun ma uusan dhihin oo minhum iyaga kamida talaata raggan badan oo hadda abaa hureyre ka qaaday riwaayooyinkii hore abaa hureyre maxaa ku jiray oo cabdullaahi binu shaqiiqiyo ay warinahayeen xataa yaksilahaa halaathan iyo ninka la abi razin iyo abi saalix iyo abaa hureyre ay ka qaadahayeen iyo ibnulmusayib iyo abi salama iyo ragga ayakuna faraha badan saddex bay caddeeyeen laakiin raggan ayaku maxay yidhaahdeen ma aysan caddayn salaata walam yaqul waaxidun minhum muusan dhihin salaatan ila ma qadamna waxaan soo hormaray min riwaayati jaabir mooyaane iyo wabn lmusayib ale saciid musayib wa abi salamata wa abd cabdullahi bn shaqiiq wa abi saalix wa abi razin ragga aan soo hormarin maana fa ina fi xadiisihim waxaa ku sugnaa dikra salaasi baa ku sugnaa saddexdoo la xus hadda xadiiskii hore cilad ku noqon mahayo raggaanu markaysa saddex sheegin ragga horaa saddex sheegay oo caddeeyey oo xifdiyey marka saddexdaas culummadu waxay leeyihiin waa sunno shayga marka la dhaqahayo isagoo xataa hal mara ku daahirsamay in mar labaad iyo mar saddexaad lagu daro saddexdu waa sunno weeye laakin saddexdu laazim ma ahano hal mar haddii shayga cayntiisii iyo wixii ama nijaasada shayga ku taalay wixii ay zuushaa weeye hal mar haddii cayntii nijaasada iyo wixii dhamaa ay ku zuulaano shaygu wuu ku daahirsanahay on waxba la arag laakin waxaa sunno ah saddex in la dhaqo shayga oo tasliidkaasa sidiisaba saddex ah marka hadda awalba gacantan waa lagu shakisanaa hal mara hadii la dhaqa dhaqitaan hal mara hadii khaarijki lagu dhaqo halkaa mar dahaaradeedi waa lagu yaqiinsanahaya wey marka laakin waxaa sunno ah in saddex laga dhigo wey baabu xukmi wuluuqilkalbi baa leeyahay kelbiga bale haafgelintiisi bale xukunkeedii ayuu u baad yahay kelbigii markuu afka geliyo weelkii maaleh markuu geliyo maarta qoyanaa i wax lamida وxadثnي عlي بن xujr asعdy xadثna عlي بن msr aخbarna acmش عn abi razin وabi salح عn abi hurata qala qala rasul اlahi sala الlه عalيه وasalam إdaa walqa lklbu eygi hadduu afgeliya buu yihi fi inaayi axadikum midkiin weelkiisi falyuriqhu ha daadi macnaha falyuriq ma fiihi wey weelka hadda weelki laftiisa la daadi maaye falyuriq falyuriqhu macnaha falyuriq ma fiihi wey waxa weelka ku jira oo dacaamka ah ama biyo ah ama sharaab kale ah ha daadiyo uma liyaksilhu ha dhaqo sabca maraatin toddoba jeerna ha dhaqo hadduu nusqooyinka qaarkood idin dhigana sabca miraarin baa nusqooyinka qaarkood ma qaba وxadثna mحamed صباح xadثna ismاعيl بن زkرya an acmaش bhada اisnaadi mثlh وlam yaqul ma usan dhihin ismاعيl بn زkرya falyuruk asago intaas ma usan sheegin oo keliya wuxuu sheegay ida walaqal kalbu fi inaayi axadikum yaksilhu sabca maraat saasuu sheegay qasligaas iyo intaasuu sheegay marka xadiidkan waa axaadiista aad a'imada leh se dee waa un jumhuurul a'ima oo dhan leh eygu waa nijaaso wixiisu buu daliil cad u yahay maxaa yeelay waxaa la yidhi shaygii hala daadiyaa la yidhi hadda dacaam la daadinayo ama sharaab la daadinahayana waa idaacatlmaal shareecaduna aad bay idaacatlmaalka u nahiysa lama ogola bal wax kale iska dhaafe xabad kabriida lama ogola inaad bilaas iskaga shida lama ogolanhayo shareecada islaamka waa idaacatlmaal marka da shaygaanu waa nijaasooba waxa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam idaacatlmaal nebigu ma amri jirin dadka bal wuu nahiyey axaadiis fara badan buu ku nahiyey waxa uu u amrahaya in la daadiyo waa nijaase bay leeyihiin kayfiya lagu isticmaali karo oo kale la arag qala imam muslim xadathana yaxya bnu yaxya qala qara'tu cala malik an abi an alcarij an abi hurayta ana rasul lah sal slam qala ida shariba alkalbu markuu bale uu cabo fi inaa'i axadikum midka markuu biyo ku cabo bale falyaqsilu ha dhaq bale sabca maraatin toddoba jeer ha dhaqa bu nabigu alayhi salaatu wasalaam وxadثnي زhayr بن xrبn xadثna ismاعيl بن ibrahim ismاعيl بn culya wey an هisham بn xusaan an mحamed بn sirin an abi hurata qala wuxu qala rasul sl ly slam duhuru inaa axadikum midkiin weelkiisa daahiritaankiis idaa walaqa markuu afgeliyo fiihi isaga figiisa alkelb an yaksila inuu dhaqo wey sabca maraatin uulahuna midda ugu horeysa bituraabin mamzujatin bituraab ciid lagu daray sidoo kale wuxuu xadiidkan oo kale asnaa sidoo kale uu daliil u yahay aimadii hadda aan sheegaynay maxaa yeele duhuur baa la cabiray dahaaradu marka laba bay un mid ka timaadaa qofku nijaase inuu iska dahirayo iyo inuu xadas ka daharo qaadanayo weelkii marka eygu afka geliyey lama dhihi karo xadas baa ku qumay oo xadas waxaa ka daharo qaata waa bini aadamka mooyaane qof kale ka daharo qaadan mahayo xadas macnaa shay kale shay kale xadasba kuma qubo weel lama dhihi kara hadda xadas baa ku qumay lama dhihi karo shaygaa jaamidkaa muxuu marka u caynoobay ilaa duhuurku hadduu markii horeba laba shay uu dhexeeyey oo duhuurka loo isticmaalahayay nijaase laga daharo qaato iyo xadas laga daharo qaato xadaskii hadduu anfoobo maxamed marka u caynoobay nijaaso in laga dahirayo weelki ayuu u caynood duhuru inaayi axadikum idaa walaqal markuu afgelay fiiha alkalbu an yaksila indhaq wasiya sabca maraatin uulaahuna midda ugu horeysa bituraabin mamzuujatun bituraab lagu dheehay marka uuladu shardi ma ahan oo axaadiisa qaarkood baa kule ukhraahuna midda ugu dambaysa qaarkoodna maxay caddaynayaan ixdaahuna mid un ka mid ah marka amarkaas waa iska tawsico ama midda ugu horeysa ku dar ama midda ugu dambaysa ama midda dhexdaa ku dar ama kuwa middaa rabtid ku dar laakin waxa un wanaagsan bay leeyihiin aimada sunaa inaad kuwa hore ka dhigtid maxaa yeele midda ugu dambaysa haddaad ciidii ku dartid waxaad u baahanaysaa inaad misna dhaqitaan kale weelkii aad ciiddii kasii dhaqdid iyo ile ciiddii baa caraynaysa aad usii baahanaysaa markaas laakin kuwii hore haddaad mid kamid aad ku dartid kuwa kasii dambeeyaa markaas sii nadiifinaya meeshii وxdثna cbaydالله بن عل xdثna b xdثna شعبة عن abi تyاح wuu maqlay mطرف بن cabdاللah يxadiث can iبn مqفل cabdاللh بn مqفل qal wuxu amr rasuul الlahi sala الlه عليه وasلم nebigu waa amray bqatli الkilaab eeyaalka in la laayo buu nebigu amray uma qaala wuxuu yihi markaa kabacdin ma baalahum wabaalulkilaab markuu arkay dadkii inay aada ugu farabaxsadeen in eeyaalkii la laynahayo nebigu wuxuu yihi ma baalahum wabaalulkilaab dadka xaalkooda iyo kilaabtu maxay tahay bu uma rakasa nebigu waa ruksay markaa kabacdi fi kalbi sayd wa kalbilqarab buu ruksay saa darteed waa kan imaamu nawowi hoos bu wuxuu kasoo naqlinahayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam amarkaa hore uu qatlulkilaabka amray inuu imaamulxarameyn uu leeyahay waa mansuukh oo markaan dambe uu leeyahay ma baalhum wabaalulkilaabi iyo axaadiis kaleo iyakuna saas oo kale nahyiga caddaynaysa baa lagu nasakhay buu leyahy imaamu alxarameyn waa kan hoos kale qaala alimaamu abulmucaali imaamu alxarameyn walamru biqatlilkilaabi mansuuqun qaala wuxu waqad saxa imaam alxarameyn waxaa ansaxay ana rasuullahi amara biqatlilkilaabi iyaalkii in la laayo marata male markii hore kulli lamaba kala qaadin uma saxa waxaa ansaxay anahu nahaa can qatliha inuu nahiyey qaala wastaqara sharcu calayhi saasuu ku sugnaaday cala tafsir aladi dakarnaa qaala wuxuu waamara بqtl اswd albahim وkana hada i ibtida fi اlاbtidaaءi bu ahaa wlana mansوq hada m kalaamu imam اxarameyn bu yiri walaa mazid calى taxqiiqihi intaa u xaqiijiyana waxaan kaga ziyadin karnaa lama arkay bu imam nawowi laakin waxaan laisku diidanayn midka caquurka ah oo dadka iyo dilahayo oo dagaalamahayo oo caquurkaayo balaayo isaga duurjooga kaa waa dilahaya oo dadka aysan ka nabadgelin wey lakin wixii dadku ka nabadgelahayaan waa la iska dhaafahaya uma rakasa nebigu waa ruqseeyey fi kalbi saydi ayuu ruqseeyey kalbi saydki baa leeyahay ugaarka baa leeyahay eygiisii manaa eyga lagu ugaarsado iyo wa kalbilqanami ariga baa leeyahay eygiisii baa leeyahay macnaa midka dadka xoolaha u raaco weeye wa qaala wuxuu yihi idaa walaaqa alkalb eyga hadduu afgeliyo fi linaai weelkii faqsiluu dhaqa sabca maraatin wacafiluuh weelkii ciideeya asaaminata marka sideed fi turaabi turaabta ku ciid hadda sideedaad baa laga cabira jumhuurtoo dhanna waxay leeyihiin a'imada toddoba jeer baa la dhaqahaya rag yar waa jiraan oo a'imayo le aada u yar sideed jeer baaba la dhaqahaya riwaayadan dambe qabsaday laakiin jumhuur ala'ima oo dhan waxay isku waxday toddobadaa jeer marka la dhaqahayo keliyaha la dhaqaya marna ciid baa lagu daraya marka waxay iyaku jamaahiirtu leeyihiin maadaama ciiddii labadii dahuurba lagu jamcinahayo waxa uu lagu dahaaro qaadan jiro qofku markuu cibaadadii doonaya maxay biyaha hadduu biyihii waayana ciidda labadii wax dahiraysa markii labadiibaa lagu jamciyey ciiddii baa waxaa laga cabiray oo kale maqaama quslatin thaaminah oo kale laga cabiray gasaadkii baa iyadii lagu tiriyay leeyihiin ayadii baa mid sideedadoo kale laga cabiray saaminada laga cabiray wacaasiruhu ciidaya asaaminata fi turaabi baa laku ciiday khuslasaanayayo kale maqaamkeedoo kale ay qumaysaa bay leey saaminayo kale ayay qumaysaa bay leeyihin وxdثnي yaحyى بن yaحyى بن xabيb الxاriثy xdثna khالد عn بن xاrث xdثnي محamed بن xاtim xdثna yaحyى بن سعيd xdثnي محamed بن الوليd xdثna محaمed بن jعفr kulm عn شعبة في hada isناd mثl yr غayra ana fi riwaayaة yaحyى بن سacيid waxaa ku sugnay min الزiyaadة xagga ziyaadada وrakasa nebig waa ruqsay fi klbilqanami iyo wsaydi iyo wzarci walaysa muuse ahni dakara inuu sheegay azarca fi riwaayati غayru yaحyى yaحyى waxaan ahayn isaga ma zarciga ma usa sheegin yaxya binu saciid alqadan waxaan ahayn isagu zarciga ma usa sheegin lakin axaadiis kale ayaa iyakuna cadday doonta kitaabka xataa gadaal iyo waa noogu imaan doontaa marka saddexdaas eyga mid haddii loo isaalaya nebigu waa ruqsay waa mid lagu ugaarsado ama waa mid xoolihii ilaaliya ama waa mid zarcigiio beertiibuu ilaalinaya wey in bahalladi iyo qofka kasoo galaanoo ka fasaadiyaan iyo beertiibu u waardeynaya saddexdaasba nebigu calayhi salatu salaam waktigii dambe dadkii iktinahoodii wuu u ruqseeyey maadaama markii hore awal la yidhi habal la laayo oo saas dadkii looga ceyriyey markii dambe saddexdaasu maadaama manaafic daahira ay leeyihiin dadkii waa loo ruqseey iyadoo mislada la ruqseeyey maxaa la raaciyey hadda riwaayadan aan soo maraynay markuu weelkii ula afgeliyana in la iska dhaqo weelkii la iska dahiro nijaasadiisi iyo wixiisiina iska ilaaliyo imaamu malik baa asaga xoogaa madhabkiisa aqwaal badan baa ku jirta oo leh mar uu leeyahay imaamu malik waa daahir eyga iyo mar uu leeyahay waa nijaasa iyo mar uu leeyahay midka macduunka ahu oo la idnay in la haysto oo beerta iyo kuu ilaalinahayo oo kale iyo waxa uu afgeliyo iyo waa daahir uu leeyahay iyo mar uu leeyahay aqwaal kale uu leeyahay waxyaala nooca ayaa madhabka maaragtay maalikiyada ku jira oo iyaku laakiin raggan kale oo aimadahu kulli waa isku waafaqsan yihin inuu nijaaso yahay wax khilaaf iyaga dhinacooda kama joogaan wa fi madhabi malik arbacatu aqwaalin dahaaratuhu wanijaasatuhu wa dahaaratu suuri lmacduuni fiihi mar waaba daahir buu yidhi mar waa nijaasuu yidhi imaam malik naftiisu marna wuxuu yidhi midka la idnay in la haysto ayaa wuxuu afka geliya ay daahir yihiin buu leeyahay kan kalena waa nijaasa buu leeyahay o culamadii kala waafaqahaya cabdulmalik ibnu maajisuunna waxaa isna laga wariyey ninka la yidhahdo oo maalikiyada ahaana isagu badawiga iyo midka wuxuu kala farqinahayaa eyga magaalada jooga iyo midka baadiyaha jooga iyo waxaasoo dhan marka aimadu waxay leeyihiin farqiga la kala farqinahayo iyo ma ahan wax xoog badan ma ahan bay leeyihiin oo aad bay u daciifinayaan maxaa yeele shaygan waa isku hal jinsi waana isku hal shay midkii la yidhahdo magaalada joogayna in la yidhaahdo waa daahir midkii baadiyaha joogayna waa nijaasa in la yidhaahdo taasoo farqi ma noqon karto bay leeyihiin iyo maay noqonayso sidoo kale midkii macduunka ahay oo la haysay wuxuu afka geliyeyna waa daahir in la yidhahdo midkii kalena waa nijaasa in la yidhaahdo ayna farqiga noocaasa ma soconaysa bay leeyihin wax na soo cadaynayana ma jirta bay leeyihin keliya marka a'imadan jumhuurta iyaku oo kulligood ku tagay inuu nijaaso yahay badankoodu waxay leeyihin toddobadas jeer baa la dhaqaya hal mara ciidda lagu daray qolada xanafiyada iyaku waxay qabtaa saddex baa la dhaqahaya saddex ayaa la dhaqayaa bay leeyihiin oo saa ku tegeen oo qaacido waxaa jirta xanafiyada iyo ay qabsadaanoo alcibratu bima ra'aa laa bima rawaa bay yidhahdaan masalan qofkii saxaabiga ahay oo xadiidka wariyey camal fal kale haddii lagu arko oo xadiidkii garab marsan waxay leeyihiin ragga asxaabta iyakaa naga raacitaan badnaa oo noo iqtidaha nebiga aada u jeclaa calayhi salaatu wasalaam qofkan wuxuu wariyey wuxuu u garab maray leeyihiin waa cillad uu og yahay oo amase shaygan in la nasakhay oo kale ah ama daliil kale oo kasii xoog badan ah ama ka ixtiyaad badan inuu haysto marka abaa hureyray waxay kutubtooda iyo marmar kusoo qaataan in isagoo saddex jeer dhaqa iyo wax noocaasa laga soo naqliyey marka maadaama abaa hureyra axaadiistan u wariyey waxay leeyihiin alcibratu bima ra'aa laa bima rawaa wax uu ra'iyeeyo saddexdaas ayaan aadaynaba iyo ku leeyihiin baabu nahyi buu u baab yahay can ilbawli kaadidii la iska nahiyo filmaa in raakidi biyihii fadhiyey biyihii fadhiyey in lagu kaadiyo oo la iska nahiyey nahyiga marka noo imaan doona oo biyaha fadhiyo iyo la iska nahyinahayo maaragtay sidaba nahyigu marka laba buu kala noqonaya marna taxriim buu noqonaya bay culummadu yidhaahdaan marna karaahiyuu noqonaya sideeda biyuhu hadday yar yihiin biyo ama jaariba ha socdeen ama raa ha noqdeen ama raakidba jaariga waa biyaha socda oo keligii iyo waxa lamida iyo kanaalada iyo qaadahayaano ama berka ha u socdeen ama webi ha u socdeen ama balle ha u socdeen waa biyaha socda wey jaarigii wey raakidkuna waa biyaha fadhiya biyuhu sidoodaba hadday yar yihiin oo biyo qaliil yihiin oo kaadidaas iyo waxa lamida ku nijaasoobahayaan lama ogolanaya xaaraan buu noqon maxaa yeele dadkiibaad manaaficdii biyaha ka talfinaysa waxa kaloo kasii dhib badan waxaa laga yaabaa qof aan ogeyn waxaan inay nijaasoobeen inuu isticmaalo oo qofkii wixiisi aad ka qofkii dadkii aad kafai ka fasaadiso ama adigii laftaadii baad hadhowta u dhibaatooto marka lama ogola biyuhuba haddayba yar yihiin xaaraan bay noqonaysaa marba hadday qaliil yihiin in lala soo aado waxaas xadثna yaحya بن yaحya ومamed n qal abarna alayt xadثna qtaybat xadثna alayt an abi zubayr an jaabirin an rasul lah sl slam anhu nahaa nabigu waa nahyay an yubaala in la kaadiyo fi lmaai raakidi biyihii fadhiyey in lagu kaadiyo nebigu wuu nahiyey labadaasna ukala qaado hadday biyuhu qaliil yihiin oo yar yihiin oo ku nijaasoobayaanna nahyigu taxriim buu noqonayo waa xaaraam weyi hadday biyuhu biyo fara badan yihiin balli dhan oo buuxada u timid oo dhul dhan oo buuxo weeye markaasna karaahiyay noqonaysaa maxaa yeelay waxaa dhici karta nijaasadaanu inay biyihii marka dambe qumiso oo taqayur ay ku keento midda kale haddii qofkaan ku kaadiyo oo midkan kale ku kaadiyo oo neefkan bahaa-imtaan ku kaadiyo waa aragteen biyaha waddankanagiy waa naqaane ballida waxaa laga yaabaa iyagoo farihii ka batay biyihii aada u fara badan yihiin ayay marka dambe soo urahayaan wey waa kaadidii iyo wixii baa ku badanaysaa mar haddii biyuhu ay nijaasadii la taqayuraanna hadda nijaasay noqon hayaan oo waa ka talfahayaan marka lama ogola waxyaalaha noocaas oo kalea dadka mujtamacii wixii ay ku intifaaci lahayeen ka fasaadinahaya lama ogolaanahayo nahaa nebigu waa nahya an yubaala in lagu kaadiyo filma iraakidi biyihii fadhiyey amaa jaariga faraha badan sida xadiidka laga fahmaya bay leeyihiin hadday biyuhu horta fara badan yihiin xaaraam ma ahan laakiin waxay culamadu yidhahdaa iyada lafteeda in lagala fogaadaa wanaagsan maxaa yeelay jaarigu waxay leeyihin raakidka wuxuu uga duwan yahay ciid iyo dhul buu sii marhayaa waxyaala badan buu sii samaynhaya laakin biyahan raakidka ahu hadiiba tagayurkooda iyo waxoodaa soo degdega waa arta xataa biyuhu markay muddo meel iska fadhiyaan oo kale oo muddo dheer meel ay fadhiyaan oo kale iyagoo xataa wax kala taaban bay iska taqayurhayaan oo isbedelhayaan wey biyihii marka kuwa jaariga ahu way ka bedelayihin wey oo socda biyaha socda وxadثna وxadثna زهayr بن xrb xadثna جرير عn هisham عn iبn sirيn an abi hurayra an النabiy sal ly slam qal nabig laa yabulana yuusan ku bawlin axadukum fi lmaai daa'imi biyihii fadhiye raakidka iyo daa'imka waa isla midkiin uma yktasil uma huwa ruuxii yaktasilu uu ka mayrta minhu xaggiis shardi ma ahan marka lagaa nahyinayo biyo fadhiya inaad ku ku kaadisin shardi ma ahan inaad doonaysa inaad biyahaas ku mayrato laakiin dabcigaaba waxaaba iskaba aba sida joogtada qofkii inuu ama asagii ama qof kale uu dhibaatoodo biyihii inuu ku mayrto arti dadku biyihii isticmaalkoodii kama deeqtoonaadi karo marka biyihii halkaan balliga ahayoo kuu buuxay markaad ku kaadisid hadeer waxaa laga yaabaa saacada kabacdi inaad u baahatid inaad biyihii laftoodii ku mayrtid oo isticmaasha laakiin laba shardi oo isku xiran ma ahan xataa haddaadan adigu doonayn inaad ku mayratid nahyigii sidii buu ku haynaya adaaba iska socotid hadda balli baa ag maraysid maba doonaysid dib dambaba inaad ugu soo noqotid wey adigu yaadan biyahan isticmaalkooda doonin laakiin dad kalaa u dhibaatoon biyahan isticmaalkooda saas darteed marna lagu ogolaa mahayo laa yabulana yuusan bawlin axadukum fi lmaai daa'imi uma yaktasilu bale uma huwa isagii yaktasilu minhu uu ka mayrto msl xadثna mحamed rاfi xadثna cabdالرزaq bnn mcmud an hmam bn mnb qala hada ma xadثna abu hurayra an mحamedin rasul lahi sal ly sl u nooga sheekeyey fadakra wuu sheegay axaadiisa wuu sheegay aba hurayra minha waxaa kamida y waqala wuxuu yihi aba hurayra qala rasul wi sal lay slm laa tabul habowlin bu nabigu wax ku qaadin fi lmaai daa'imi biyihii fadhiyey aladi laa yijri biyaha aan soconaynin waa sifa maratay iska sii cadaynaysa wey biyaha daa'imka waxa wey aladi laa yiri waaba kuwa aan soconba wey uma taktasilu uma anta adigii taktasilu minhu markaas kabacdi aad ku mayratid sidoo kale xataa waxaa manhi noqonaysa bay culummadu yidhahdaan balliyaalka iyo meelaha biyuhu ay balliyaalka usoo qaadaan oo kanaalkaa iyo meelaha agahooda in lagu bawlo ayana nahyiga wuu soo gelaya maxaa yeele xadiidkii shala aan soo maraynay itaqow allah inayni lahaa riwaayada abu daawuudka baa waxaa la cabiray almalaacil halaasa saddex waxaa kamid ahaa mawaaridulmaan meelaha biyuhu kusoo arooraan oo biyuhu ay fadhisaan ballida iyo balligiina marka lama ogolaanahayo meelaha kanaaladayo biyuhu usoo marahayaana oo biyihii ay ku imaanhayaan ilaa balligio kale lamid noqon hayaano waxaa nijaasadii iyo wixii dhama wixii wasaqda ahaa balligii bay kusoo xaaqmayaan oo imaanayaan waxaasoo dhan marka lama ogolaanahayo sharciga manhi buu noqonahaya hadda meeshan kaadidii baa la sheegay dee kaadi mar haddii la sheego o la nahyayo saxaraduna waa kasii dhib badan tahay maxaa yeelay si aysan kaadidu wax u qurmi karin ayay saxaradu wax u qurminaysaa wey waa kasii afxashan tahay wey kulli marka culummada waxaa itifaaq lagu yahay mar haddii kaadidii la sheegay inaan saxaradii waa kasii dhib badanta isaga daawuud daahiri baa wuxuu yidhi ba la yidhi midka nahyigaah waa kaadida keliya ilaa daahirkaasu weligii iskaga dhegi jiray moogta qofkii yidhahda daahirkaan ku dhegahaya mararka qaarkood dhibaato badan buu la kulmahayaa wey wuxuu kaloo leeyahay hataa weel hadduu ku bawlo buu leeyahy ka ku kaadiyo oo biyihii ku shuba nahyigan soo geli maayo iyo waxyaabaha noocaasa ayuu wataa weeye oo wax culumadii islaamka ku qawlay baa la arag wahada aladi dahaba ilayhi khilaafu ijmaaci lculamaai biimaam now culummada ijmaacoodii wax khilaafsan ku tegay buu yidhi wahuwa aqbaxu maa nuqila canhu buu yidhi fi ljumuudi cala daahiri buu yidhi waxyaalaha laga soo naqliya midka ugu xun weeya buu yidhi dhegitaanka uu daahirka iskaga dheg yidhi bal meel kaadi laga diiday qofkii inuu ku kaadiyo biyahan iyo bearta inuu la ogolaado saxaro in lagu xaaro waa kasii dhib badanta marka haddii la yidhaahdo nusuusta mid keliya ahaan daahirkooda ku dhegahaya weeye waxaa imaanaysa dhibaato badan baa nusuustii kale kaaga imaanaysa weeye baabu nahyi buu u baab yahay can iliktisaali layska nahyinahayo iktisaalka baa leedahay layska nahyinahayo fi lmaai raakidi biyihii fadhiya in lagu mayrto layska nahyo weeye qala imam mslim xadana harun bin saciid alaliy wabu dahir waaxmed bin cisa jamiica can ibni wahbin qala harun xadahana ibn wahbin abarani camr bn xaris can bukayr bn ashaj anas ana abasa mawla hisham bn zuhrata aha xadatahu anahu samica aba hurairata yaqulu qala rasul lah sal ly slam laa yaktasilu waa nafyi lakin nahyi baa loola jeeda laa yaktasilu wey yusamayrana axadukum fi lmaa idaa'im biyihii fadhiyey walxaal wa junubun uu yahay isagoo janaabo qaba faqaala wuxuu yidhi kayfa yafcalu faqaala raawigii baa wuxuu yidhi kayfa yafcalu seebuu falahayaa ya aba hurayra qofka haddii biyihii isagoo janaabo qaba yaraa biyihii macnaa aan loo ogolan inuu ku mayrto seebuu samaynaya qaala wuxuu yidhi tanaawalahu wuu qaadanaya tanaawulan qaadasho weye waa qarfaysana wax lamid a buu ku qaadanhayaayo khaarijkaas ayuu ku mayranhayaa weye amase gacmihii u dardarsanhayaayo daraf buu weelki macnaa biyihii uu ka istaagahayaa wey marka biyihii hadday horta ay yar yihiin oo qoratiinka ay ka yar yihiin biyihii mustacmal bay noqonahayaano dadkii manaaficoodiibuu ka talfinhayaa weye hadday biyo badan yihiinna aadaabtu ma ahan dadka dhan biyahaas ay isticmaalahayaan oo ka dhexeeya qofka inta dhex yimaado inuu ku mayrto ma ahan maaratay aadaabta sharcigu saas ma ahan waxaa sunno ah in dhinacaad uga mayratido biyihii adigu ka qaado saas ku mayro laakiin ma ahan inaad dhex geshid biyihii oo dadkii dhamaa maaratay qaar badan laga yaabo inay dhibsan hayaan oo ay ukahanahayaan weye qala culama waxay min asxaabina wakayrihim yukrahu liktisaalu fi lmaai raakidi qaliilan kana aw kasiira wakada yukrahu liktisaalu fi lcayni ljaariya ishii burqanaysay qaala shaaficiyu fi lbuwaydiin akrahu liljunubi waxaan ukahanayaaba in yaktasila fi lbiri baa leeyahay maciinatan kaanat aw daa'imata baleed ceeb iska burqanahaya ahaataya ama mid biyaheedu fadhiyaan wa fi lmaai raakidi baa leeyahay aladi laa yijri biyaha aan soconayna inuu ku mayrtana waan kahanahayaa buu yidhi qaala shaaficiyu wasawaan qaliilu raakidi wa kasiiruhu intuba waa simanta ama ha yaraada ama ha badnaad akrahu liktisaala fiihi hadaa na suwey in lagu mayrto waa kahanayaabi sida xadiidku caddeeyey baabu wujuubi kaslilbawli wakayrihi min annijaasaati idaa xasalat fi lmasjidi wuxuu u baab yahay kaadida iyo keyrkeed oo nijaasaadkiiya in la dhaqa inay waajib tahay idaa xasalat fi lmasjid masaajidka hadday soo xasho meel masaajid kamida nijaasooba wa an alarda tadhuru inay ku daahir noqonaysa bilma ardadii hadday nijaasooba biyo in lagu dahirayo min gayri xaajatin iyadoo loo dhibaatoonay ilaa xasriha in la qodo wey qoladan xoogaa xanafiyada qaybo kamid ah waxay leeyihiin meesha abu nijaasooday waa in la qodaayo ciiddaasi la bixiya wax lamida bay leeyihiin laakiin taas uma jirto sida xadiidka us uu caddayn doono وxadثna qtayb بن سacيidi xadثna xmad بn زayd an haabit an anasi an acraabiya nin reer baadiya baala wuu kaadiyey fi masjidi masaajidka buu ku kaadiyey faqaama ilayhi waxa u istaagay bacd اlqowm qoomka bacdi kamid ragga asxaabta qaar kamid faqaala rasul lah wuxu sal ly slam dacuuhu ka taga buu yihi laa tuzrimu walaa tuzrimuuhu ha ku goynina wey walaa tuzrimuuhu ha ku goynina kaadi ha ku kala goynina iska dhaafa qaala wuxu faama faraqa markuu ka faaruqay maca kaadidii dacaa nebigu waa u yeeray bidalwin wadaan oo min maain fasabahu baleehay biyihii baleehay calayhi cala almakaani wey makaankii mutanajiska ahaa ayuu nabigu biyihii ku dulshubay calayhi salaatu wasalaam hadda ma ahan ninkan acraabiga horta waa dadka baadiyaha iska dega ma ahan ninkaan marka hadda wax lagula sii yaabo weyn meesha ma taalo maxaa yeele waa nin laga yaabo saacada ka hor ama maalin ka hor iyo inuu soo islaamay wixii aadaabtii sharcigii iyo qof bartay iyo ma ahano wixii dhammaa u durmay weeye adugu haddaad islaamnimo inta soo aragtay iyo nidaam aad soo aragtay iyo ma adoo yar aabbaha iyo hooyada aya kuu sheegeen waxaanu inay nijaaso yihiin iyo waxaan inaan masaajidka loo ogolayn iyo waxyaala noocaasa haddaad soo martay ninkan asagoo hadda sooma marin waa kuwa hadda aan maanta dhex joogno oo kaloo aragtay oo wax maaragtay ay ka xishoonhayaan iyo qofku mar hadduu gaalnimo iyo soo maray aan la arag dee wuxuu marka qofkaanu maaluuf ba u aheed oo iska yaqaanayo maaragtay iska fahmahayay meeshii kaadi ku qabataba inta cawradiisa iska barnaysa inuu isaga kaadiyo waxbaan lagu kala xishoo jirin wax dhibaataa iyo wax iscanaananahaya iyo midna aysan lahayn maadaama uu hadda soo islaamay weeye weli uusan xugun kala ogaanin weeye wixii dee maaluufka ahaya sidii uu yaqaanay ayuu iskaga dhaqaaqay dee maba ogaba kaadidan la sheegaya inay nijaaso tahay in kale markaanaaba ugu horeysa maba la socdaba hadduuba ogaad marka nebigu wuxuu yihi la tu walaa tujrim falama faraqa dacaa bidalwin wadaan buu yaro mima in fasabahu caleyhi wuu ku shubay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxay kutusinaysaa qofka jaahilka ah macnaha nebiga aadaabtiisa waxyaalaha laga qaadanayo axaadiistan marka nbi markaa ficilkiisa ama qowlka nebiga fiirisid mid kasta xikmad aad baliiq u ah baa ku jirta waxay kutusinaysaa marka qofka jaahilkaa si rifqiya inaad ula hadashid ilaa waxaan hadda aad adigu kula yaabaysid jahlbaa u keenaya iyo dhibaataa u keenaysa weeye hadduu caalim ya waxaa laga yaaba inta badan usan ku dhaqaaqin weeye inaad marka u dhimrisid weeye oo tacliimisid adoo weliba qofkii canaanan adoo dhibin ya laakiin qofka saas laleeyahay yidhahdeen waa qofkii jahli ula yimid weeye laakiin qofku hadduu yahay istikfaaf diinta uu fududaysanayo ama cinaad hadday tahay wixii buu yaqaanaa maantaad u sheegto tiri war xukumka sharcigu waa saatan aadaabta sharcigu waa saatan cinaad iyo madax adayg buu usamaynaya berri waxaa arkaysaa wixii mukhaalafada isagoo ku dhaqaaqhaya ama istikfaaf diintii buu fududaysanhaya wey kaas waa la canaanahaya waa lagu adkaynhaya waa dalim kaas xataa qofku wixiisu hadday cinaad ay yihiin markuu su-aalaha weydiinahayoo kale iyo waxla mucaanado iyo waxyaala noocaasa hadday tahay ma uu mudanhayo in loo jawaabo laakiin qofku jahli hadday tahay mas'aladii iyo wixii uu ka jaahil yahay uusan dood iyo eedaab darro uusan wadin waajib bay kugu noqonaysaa masaladaas ad taqaanid inaad uga jawaabtid ila waa kii nebigu xadiiska ku yidhi alayh sala slam abi daawuudkii wariyey qofkii inta cilmi la weydiiye qariya buu yidhi xakamo naar ah ayaa maalinka qiyaamaha afka loo gelinaya lagu xakamaynaya ba nebiga alayhi salaatu wasalaam laakiin qofku hadduu uu yahay dood iyo cinaad iyo hadduu u socdo kaas jawaab ma mudanayo mararka badan waxaa arkaysaa cabdullahi binu cabbaasoo mar inta wax la weydiiyey kuwii bidacda ahaa iyo markay bilowdeenoo balaayadii khawaarijtii iyo markay bilowdeen iyo qadariyadii iyo aan u jawaabayn baad arkaysaa maxaa yeelay dad ayaku diin doona ma ahan waa dad cinaad iyo u socda iyo dood iyo balaayo u socda wey iyo khayr darro u socda maahane qof jaahil oo hanuun doonahaya ma ahan dantooda kaasu marka waajib kuma ahan in qofka islaamka oo caalimka inuu jawaabo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam middan kale uu yidhi ka taga waxay kutusinaysaa laba darar hadday meesha yimaadaan midka yar baa la qaadanhaya sidaba shareecada islaamka waxaa laba dhibaato hadday qofka wada qabsato uusan labadiiba hal mare iska wada dafci karin midka dhibka yar buu qaadanhaya oo u bararkaya haddii laba maslaxa isku mar qofka qabsato uusan labada maslaxa la wada imaan karinna midda aslaxayo wanaagga badan bu iyaka marhaya la imaanaya hadda fiiri dirkan masaajidka ku kaadinhaya haddii horta kaadihii lagu kala goyo waa ku dhib mudanhaya waxaa kaloo imaan karta inta dhaqaaqo uu socdo inuu masaajidkii sii nijaaseeyo waa mafsado kale iyana oo hadda meel baa nijaasooday tanuu nijaasooday hadduu sii dhaqaaqo in kalea sii nijaasoodaysa waa mafsado kale oo kasii daran dhib mudashada uu ku dhib mudanhayo wixii lagu kala goyaa iyana waa mafsado kale mar kastana meeshii waa nijaasoodo tan kasii dhib badan waxaa kaloo intaas iyana mafsado kasii dhib badan ah ninkaan hadeer soo islaamay haddii nebigu dadkan uu ku fasixi lahaa asxaabta qaar laga yaaba inay gacanba u qaadaan oo laga cayriya meeshii waxaaba khataraho mafsada waxaan oan kasii dhib badan inuu islaamnimadii ka cararo yidha war meeshan waa meel balaaya ka dhacdo o laisku dilahayo uu hadeer nabiga u yimi alayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan ba waa la xiray marka iska daayaa la yiri midda ugu akafsan hadda waa maxay meeshii waa nijaasooday meeshiisa ha loo daayo meeshiisa ha ku dhamaysto marka weligii qofka markii laba mafsada un qabsato midda dhibka yar ayaa la aadayaa haddaan labadiiba lawada dafci karin midda weyn baa la iska dafcinahayaa midda yar ha dhacdo hadday hadda adiga kuu sinaato markao dhan inuu kaa nijaasoobo iyo hal mida inuu kaa nijaasooboo kale hal mida ba markaasoo kale myaad yaad maraysaa waa meel ay xataa fuqahadu yidhahdaan meelahan oo kale markay marahayaan oo kale masalan qofkii wuu kaadiyey oo kale ama qadaa-ulxaaju la yimid oo kale biyo waa waaye uu wixii iskaga dhaqoo kale wixiina iskuma celi karo hadda asagii baa ku dhib mudanahaya inta iska kaadiya iskaba dhaqaaq laga yeeli mahayo jirkii baa nijaasoobaya oo dharkii baa nijaasoobahaya hadduu marka gacantiisoo kale uu kaadidii iskaga tiro iskaga qallajiyo uu iskaga qallaji karo taasaa laazim ku noqonaysa ba yihahda maxaa yeele maxaa la ilaalinhaya gacanta ha dhowta waa sahlantaa markaad biyo heshid inaad iska dhaqdid laakiin maxaa kasii daran dharkii iyo jirkiiba inaad iska nijaasaysid oo ha dhowta biyo aada u fara badan aad u dhibaatootid oo dharki inaad daahirisa aad u dhibaatootid oo jirkaaga inaad daahirisa aad u dhibaatootid laakiin hadda juz yar ayaa iska nijaasaysa marka intii mafsado weyn la qaada lahaa maxaa la qaadanhayaa middan yar baa la qaadanhayaa ilaa maruuraa meesha timid وxdثna محamed بن xdثna yaحya بن سعيid الkdan yaحya بن سعيid lakin taas yaan la moodin waa daruuro markaan ka hadlayna maahane yaan la moodin in qofku in loo ogol yahay dharkiisa ama jirkiisa inuu nijaaso taabsiiyo isagooba ilaali kar iska ilaali kara ama wuxuu iskaga dhaqa heli kara ama maratay sharcigu uma ogolaanhayo meel yar jirkaaga inaad iska nijaasasid waa xaaraam xagga sharciga xadثna yaحya بن yaحya وqutay بn سعيid جamيع an wardiy qaala yaxya wuxuu yidhi yaxya bnu yaxya akhbarana cabdulcaziz ibnu moxamed almadaniy cabdulcaziz ibnu moxamedka iyo daarawardiga waa isku halnin can yaxya bni saciidin anahu samica anas bn malik bala yadkuru sheekh isagoo sheegaya ana acraabiyan qaama wuu istaagay ilaa naaxiyatin jaha fi lmasjid fabaala fiiha wuu ku kaadiyey fasaaxa bihi naasu dadkii baa ku qayliyeen faqala rasul lah wuxu sal ly slam dacuuhu ka falama faraqa markuu ka farqay amara rasuullahi wuu amray bidanuubin wadaan weyn buu amray fasuba calaa bawli kaadidii baa lagu dulshubay manaa calaa bawli calaa makaani bowl wey kaadidii la dhulkaaba laqaya ma ogtahay baa lagu dulshubay masjidnawowi ciid buu ahaa sida masaajidan oo kala ma ahan yaan tan hadda hadda looga qiyaas qaadan oo wax la isku fasaadin masaajidan hadda mutuloolada iyo wax lamida ay yaaliin amase inta sibir la dhigo rooga dusha laga saarhayo haddii lagu kaadiyo saa haddii loo taabto meeshii rooggii la riixoo kale kaadidii baa ka buuxda marka u horreysa kaadidan waa in meeshii laga waxeeya ama masaajid shamiitadii ah oo qof ku kaadiyo kaadida caynteedii meeshii ka buuxda haddaad biyo kale kusii dul shirtid biyihii kaadidii bay ku nijaasoobeen marka masjidkii nijaasaad u kordhinaysaa masjidka laga hadlahayo waxa weeye masjidunawowi ciid bu ahaa wey haddana ciidda waa arta halka hadduu qofku ku qaadiyo oo kale isla markiiba dhulku laqahaya meelka sariix maxaad ku arkaysayo dambe bes waxaa kaafinaya biyihii in dusha looga shubo laakiin hadda masaajidan iyo meelaha hadda aan joogno yaan looga qiyaas qaadan waxaa markaan hadda laazim noqonaysa hadduu masaajidkii ama makaan kale oo gurigii kamida iyo ay nijaasoobaan marka hore nijaasadii horta tirtir markaad tirtirtid oo nijaasadii meesha fadhisay aada dhamaysid markaa kabacdi daahiri laakiin kuwa hadda mararka qaarkood waxaa arkaysaa meelaha roogoo kalabaa wax ku daadanhayaan wixii waa nijaaso saa haddii loo taabto wixii oo shumahayaabaa laga soo miiri karaa oo kasoo soocmahayo wey nijaasadii waxaa laga yaaba biyo kasii yar inayba ku dul shubahayaan nijaasu qofkaa ziyaadiye maahane wax daharaa meeshi ma uusan ziyaadin وxdثني زهير بن حرب xdثna cمر بن يوسف الحنفي xdثna عكرمة بن عماr أخبرna اسحاq بن abi طلحة xdثnي aنس بن mالك وهو cم اسحاq anas bn mali adibka nabiga qaal wuxuu bena nanu fi lmasjid aan kusugnay maca rasul sal l sl ja acraabiyun baa yimid faqaama wuu istaagay yabulu fi lmasjidi asagoo ku bowlahaya nin acraabiha inta yimid ayuu masaajidka ku kaadiyey buyii yabul fi lmasjidi faqaala asxaabu rasulilah waxay mah mah bay war ka joog war ka joog qaala wuxuu yidhi anas bn qaal rasulillah sal ly slam laa tuzrimuu waran ku goynina dacuhu ka taga fatarakuhu way ka tagan xataa ba uma ina rasul lah sal ly slm dacahu nabigu waa u yeedh faqaala lahu wuxuu u yidhi ina hadihi lmasaajida masaajida laa tasluxu uma suubato lishay oo min hada lbawl bawlkaana masaajidan uma suubaton walalqadari bale wax wasaqa iyo qurunna uma suubaton inamaa hiya iyadii lidikrillahi macnaa buniya waa dhisay lidikri illahi caza wajal ilahay in lagu xuso iyo wa salaati salaadba lagu xusay macna loo dhisay iyo wa qira'ati lqur'aan qur'aankiiba lehay in lagu akriyo ayaa loo dhisay wey oo kama qaala rasullahi ma rasuulka ilahi sida uu yiri qaala wuxuu yidhi anas faamara nabigu waa amray rajulan wa min alqowmi fajaa wuu la yimi bidalwi wadaan min maain fashanahu ba lehay waa ku kala geeyay ama waa ku shubay caleyhi cala lmakaani makaankii nijaasoobay ayuu ku shubay marka waxay kutusinaysaa xadiidkan in masaajida la ilaaliyo ay maratay ay maratay laazim tahay oo wax allaala wixi akdaara iyo wax allaala wixi quruna iyo ama xaaka ha noqoto ha noqoto ama wax kaloo qashina ha noqoto waxaasoo dhan laga ilaalinayo rafcu sawd iyo khusuumaadka laga ilaalinayo beec iyo shira iyo cuquud iyo waxa in lagu dhex samaysto dhan in laga ilaalinayo weeye wa fi hada alfasli masaailun yanbagii an adkura atraafan minha muqtasara buu leeyay marka halkan wuxuu aada uga sheegahayaa intiina badan sharaxa waa haysatay maan umalaynaya aadaab badan oo masaajidka uu leeyahay waxyaana loo ogol yahay waxyaana aan loo ogolayn wax manhiyaada iyo wax la ogol yahay intaba wuu ka hadlahayaa boggaa dhan wuxuu uga hadlahayaa sheikhu masaa'il noocaasoo aada nafiis u ah qofkii sharaxa haystoo kale aada ha usii daalacdo oo aada ha u fiiriyo baabu xukmi b xukmi bawli difli ilmihii ba le kaadihiisa xukunkeedii u baab yahay alradiici ee naaska hooyadii nuugahayay iyo wa kayfiyata kasli baa leeyahay kayfiyada loo dhaqhayo wey xadathana abu bakr bn abi shayba abu kurayman qaala xadathana cabdullahi bnu numayrin xadathana hishaam can abi can caaishata zawji nabiha ana rasul lah sal ly slam kaana wuxuu ahaa nebigu yutaa mid loola yimaado bisibyaani ilmaha caruurta fa yubariku waa barakay jiray calayhim dushooda khayr iyo baraka ugu ducay jiray wa yuxaniku labxaniguna ugu dhakji jiray wey maaragtay haddana baraka ma jirto ayaa lagu leeyahay oo hadda axaadiisan waa tan muslimkii iyoy ka buuxdaan bukhaarigiina waa ku taala iyadoo kale iyo ka badane maa laga saaro qur-aankiisa ilaahay muxuu ku tilmaamay mubaarakun baa leeyahy kitaab aan soo dejino oo mubaarak ah weye bale khayrkiisa iyo nacfigiisa uu buxan yahay weye marka waxa muba barakaha haddaysan jirin weye ma kitaabka qur-aanka iyo axaadiisan baa laga tirtiro fa yubariku calayhim wuu barakay jiray wa yuxanikuhum dhabxana gar wuugu dhaji jiray taxniigu waa maxay nebiga calayhi salaatu salaam ilmo markay dhashaan waa loo keeni jiray timir buu nebigu calali jiray markuu burbur oo kale uu ka dhigo nabigu calayhi salaatu wasalaam oo candhuuftiisi aada u dhex gasho ayuu halkaa dhabxanagaa ugu dhaji jiray cunug hadda awalba waa burburtay marka candhuufta ilmaha ayay raacaysaa saas u laqahaya weyi waa tabriigii la barakaynahayay ayay kamid tahay cunugii weyi si maaragtay waxa calooshiisa gaara ay ugu horeeyaan candhuuftii nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka waa wax la yaqaanay oo reer madiine iyo muctaada bay ahaayeen oo qof kastoo dumara markay ilmaha dhasho intaysan nuujino naaskaba uusan afka la aadin ayaa nebiga loo keeni jiray caleyhi salaatu wasalaam marka inta badan candhuuftaas nebiga iyo baaba ugu horreysa wax calooshiisa gasho weeye waa yaqaanin de annaku dhulkanagii timir iyuusan lahayna weeye markii ilmuhu dhashoo kale dadka culummada ayaa loo keeni jiray oo caana iyo inta kabadoo afka ugu tufi jiray weeye waa kuwa hadda yidhahdo qofka xoogaa laga yaaba khayr darradiis oo kale caana ka badkiisa xuma anaa midaan fiicin ba caana midaan u kabaday leeyihiin weliba dadka saa taxniigaya samaynahaya waxaa sunaa bay culummadu leeyihiin de hadda nebigii ma joogo calayhi salaatu wasalaam waa dadka ehlu khayrka inay yihiin wey waa tafaa'ul sida qofkaas oo kale asna qof wanaagsan inuu noqdo la samansaadsanhayo wey laakin mid sabaq saaqi ah usoo dhaweyn maysa ilmahaada maxaa yeelay saaqidnimaasna markaa u tafaauleysaa wey fa utiya nebiga waa loola yimi bisabiyin baa loo yimi fadaala calayhi nebiga dushisi markii cunugii uu nebigu soo qaado dhabkiisa u saaray wuu ku kaadiyey fadacaa nebigu waa u yeeray bimaa'in faatbacahu wuu raacsiiyey bawlahu walam yaksilhu ma dhaqin dhaqitaan maaha waa rashi baa la yidhahdaa marka hore inta kaadidaya waxa lamida meesha laga majuujiyo wax kasoo soocmahaya markaan la arag oo saa ay noqoto ayaa meeshii biyo lagu rushaynhayaa biyo xoogaa muqmir ku noqdo wada daboolo meeshii oo dhan dhaqitaanka iyo waxay ku kala bedbelan yihiin iyo rushayntu dhaqitaanka waxaa raabiya inay meesha ka shumaan oo xilintaan hadda haddaad tiraa gacanta waa dhaqaya ama lugta waa dhaqaya haddaan wax biyaana aysan daadanayn shardi ma aha biyo badan inay holololab yidhahdaan ma ahan waa inay wax daataan la arkahayo wey haddaan waxba daadanayn waa masxi bay noqonaysaa taasu dhaqitaan ma ahan ama rashigaasay noqonaysaa laakiin hadda nadxiga la sheegaya waxa weye meeshii oo dhan biyo ka qaalib noqda oo daboola in lagu rusheeyo wey وxadثna زhayr بن xrب xadثna jrيr عn هiشhاm عn abيhi عn cاشhata qاal waxay tii utiya نabiy sl utiya rasuل اlah waa loola yimi bisabiyin yardacu nuugahaya naaska hooyadii fabaala wuu ulay fii xajrihi nebiga dhabtiisii fadacaa nebig waa u yeeray maain fasabahu wa u shubay calayhi makaankiibuu ku shubay nebigu alayh الsalaatu wasalaam haw xadثna taxwiilkaas inayska hadda jirin baan umalaynhayaa baan ukaadi hadda matnigana aan eega ha matniga ma laha meel soctoba lama arko waxadathana isxaaq bn ibrahim akbarana cisa xadathana hishaama bihada lisnaadi mila xadiisi ibnu numayr oo kale waxaa warinhaya ninka layahay ciisa ayaa hishaam ka warinaya وxdثna محamed بn hاجir aخbarna lyث an بn شhهاaب an عbaydاللahi بn cabdاللahi can umi qays bint mxsin gabadhaas la yidhaahdo anahaa atat rasul lahi bay ula timid biibni lahaa wiil ay dhashay lam yakuli dacaama dacaam aan cunin ama dacaam qofku wakti uu cuno haduu gaaro waa inta naaska uu nuugayo dacaam kale uusan quudan wey wax un tadaawi u isticmaal loo siiya mooyaane ama dacaam kale inuu cuno haduuba gaaroo la siiyo kaadidiisu waa sida qofka weyn oo kale waa la dhaqahaya taas laiskuma diidana biimnilaha lam yakuli dacaama aan cunin weli dacaam ba aan gaarin fawadactu way dejisay fi xajri nabiga dhebtiisa fabaala wuu kaadiyay qaala wuxuu yihi marka raawigii cubaydullaahi ibn cabdillaahi falam yazid kama ziyaadin nabigu calayhi salaatu wasalaam calaa an nadaxa bilmaai biyihii inuu ku rusheeyey meeshii nabigu alayhi salaatu wasalaam waxba kama usan ziyaadin kayfiyada marka bawlka sabiga iyo gabadha loo dahiraya labadaas aimadu xoogaa way ku kalasan saddex madhabood baa jirta madhabka saxiixaha waxa weeye wiilka jiisan ah haddii uu weli naaskii hooyadii nuugahayo cunto wakti uusan gaarin waxaa kaafinahaya in meeshii biyahaas lagu rusheeyo oo ay ka qaalib noqdaan baa kaafinaysa wey amaa gabadha teeday laabudda in waxaa la ah in la dhaqaa sida nijaasooyinka kale lamid tahay oo waxaa kala farqinahaya xadiidka abi daawuudka oo ahaa gabadha kaadideedana waa la dhaqahaya wiilka kaadidiisana waa la rushaynahaya qolada way jirtaa yakfiya annadxu fiihima labadaba waa la rushaynaya qowl kalena labadaba la rushaynayo waa la dhaqahayaale laakin qawlka raajixa waa farqi midka wiilkana in la rushaynayo midda gabadhana la dhaqahayo weye qawlkaasa ugu raajixsan weye sida xadiidka abi daud caddaynaya labadii u kala farqiyey وxadثnah yaحya بن yaحya وabubakr abi shayba وcmr bn aqil وزhayr bn xrb jmc بn cuyeyna an zuhriy bhada isnaadi وaqaala wuxuuna yihi ibnu cuyeyna fadaca nebigu bimayn bu u yeeray farasha wuu ku rusheeyey وxadaثani xarmalat بn yaحya abarani ibn whbn abarani yunus ibn yazid an ibn shihaaban abarhu an abarhu qala wuxuu abarani cubaydالlahi بn cabdالlahi ibn cutbata ibn mascuud ayaa ii waramay buu yihi ana uma qays bintu muxsan gabadhaas wa kaanad waxayna gabadhaas kamid ahayd gabadha umu qays leeyahay min almuhaajiraati alawali gabdhihii muhaajiraadka ahaayoo hore waktigii hore madiina usoo haajiray kamid ahayd allah ti gabdhahaasoo baayacna la mubaayocday rasuul allahi sala allahu alayh wasalam wahiya iyadiina uktu cukaashata bnu muxsin ninka cukaashata bnu muxsin saxaabigii jaliilka aan soo maraynay walaalkii walaashiis wey axadu bani asad ibnu khusayma ahaa cukaasha bnu muxsin kaas qabiilkaas kamid ahaa la yidhaahdo bani asad ibn khusayma qaala wuxuu akhbarani gabadhaas waxay ii warantay anaha atat rasuulallah inay ula timi biidni lahaa wiil iyadu u sugnado ay dhashay lam yabluq aan gaarin an yakula dacaama dacaam inuu cuno naaska hooyada inuu nuuga maahna qaala cubaydullah akhbaratni waxay ii warantay ana ibnaha daka baala inuu kaadiyay fi xajri rasulillahi sala alla alay wasalam fadacaana rasuulallah wuu u yeeray bimain fanadaxahu wuu ku firdhiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa thawbihi baa leeyahay biyihii waa nabigu ma dhaqin qaslan dhaqitaanna ma uusan dhaqin weye baabu xukmi lmaniyi wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annar allahuma makfiratuka awsacu min dunuubina waraxmatuka cindana arja min camalina ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأستغفرك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخ خير الله سيه علمي تنافع على كدغه مقامك سلاه وينيه hawaaجi sala gudo mashaayikhiisii macalimiinta alla unaxariisto annaka allah nagu anfaco kuwa barta allah naga yeelo kuwii ku caban fala ku dhaqma allah naga yeelo axbaabta kuwa jiran الله عافية دمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته